walaal waad mahadsan tahay waxaan bilaabnay abaalmarin oo lagu xasuusto hodan naleye abaalmarintana waxaan ka bilaabnay iskuulka iskuulka sare oo lagu magacoobay hodan naleye iskuulka wuxuu ku yaalaa von magaalada la dhaho von ontario oo canada ka mid ah sanadkii hore waxaan bilownay maalin la dhaho legacy day maalinta waxay maalin ku saabsan ardayda iskuulka dhigta oo dhan inay adi aad u bartaan qofkay hodan ahayd shaqaday samayn jirtay integration t v meeshay ku dhalatay inay soomaali ahayd inay gabadh muslin ahayd so maalintaasoo kale waxaan ka qabanay iskuulka sanad hore sanadkana waa sanadkii labaad oo ardayda iyo iskuulka iyo ururka muslimiinta iyo ururka dadka madow ay ka mid ahaayeen maalintii labaad oo legacy day maalintii ardaydu inay ka bartaan hodan hodanaaliya ahayd reerkeygan waxaas dhahnay in waan iskuulka waan la shaqaynay labada ururka dadka madow iyo ta muslimiintana waa la shaqaynay inaan bilowno abaalmarin oo la siiyo ardayda iskuulka dhigta ardayda iskuulka ka sagaalaad ka tobanaad koy tobanaad iyo labiyo tobanaadba dhigta waa tahay zahra maxay tahay sababta aad u bilowdeen abaalmarinta sababtaan u bilownay abaalmarintan waxa weeyaan in waxaan rabnaa in inay ardaydu aad iyo aad inay u dadaalaan inay aad iyo aad dad bini aadamka caawiyaan ardayda iskuulka dhigata inay caawiyaan runtii waxaan rabnaa arday oo sidii hodan oo kale u jecel inay caawiyaan dadkooda waxaan bilownay sanadkan waxaan siinay saddex arday baa la siiyey abaalmarin oo la dhaho change maker award waa tahay saddexda arday ee la siiyey abaalmarinta maxay kula tahay inay ku mutaysteen saddexdaa arday markaan eegnay waxay soo qoreen waxaan ka maqalnay macalimiintooda waxay ahaayeen saddex arday oo aad iyo aad u dadaala iskuulka oo urura ku dhex jira oo aad iyo aad raba inay dee sidii hodan oo kale maaragtay oo inay adduunka bedelaan inay inay inay dee ka faa'iidaan waxbarashadooda oso inay aad iyo aad inay ka inay faa'iido fiican inay siiyaan iskuulkooda iyo dadka magaaladooda wiilka sidaan u hubo wuxuu xasbitaallo ka shaqeeyey uu caawinay inuu lacag u ururiyo gabadha muslimiin gabadh muslim ah aad iyo aad bay caawisaa ardayda muslimiinta urur bay ku jirtaa oo oo magaalada xaafadaha oo dhan oo ardayda muslimiinta o dhan isku keenta oo isla hadlaa oo isla inay inay isla talistaan gabadhna waxay ahayd gabadh madow oo iyana aad iyo aad ka shaqaysa dhinaca ardayda madowga oo caawinaysa inay inay dee dadaalaan inay waxbarashadooda dee si fiican ugu dadaalaan saddexdaas baan siinay midba shan kun baa la siiyey shan kunoo ay ku isticmaali karaan markay iskuulka dee markay dhammaystaan high schoolka insha allah markay tagaan jaamacadda or college lacagtaas way isticmaali karaan waxaan rabnaa insha allah sanadka soo socda inaan haddana mid kale samayno abaalmarin oo lagu xasuusto hodanaalaya ugu dambeyntii zahra qoys ahaan maxay idinkaga dhigan tahay in allahu naxariistay hodanaaleeye oo loogu magacdaray dugsi sare haddana isla iskuulkaas uu bilaabo ee abaalmarin sanadeed lagu xasuusanayo waxqabadkeedii maxaase u jeedin lahayd soomaalida runtii reerkeyga aad iyo aad baan ku faraxsanahay in bini aadamka canada jooga ino dadka soomaalida kulligood inay hodan xasuustaan hodan qof fiican bay ahayd oo ino qiimo badan bay ahayd aad iyo aad bay rabtay dadkeeda in inay horumaraan nabadgelyo inay dadka ino soomaalida inay ku noolaan nabadgelyo iyo nolol fiican intaasun baan dee annaga laftigeena ku dadaalaynaa sidaan sidaasoo kale inaan dee waxyaabo ka samayno runtii dadka badankooda oo yaryar oo canada jooga waa rabnaa inay xasuustaan hodanaaliye waxay ahayd waxay samaysay integration t v waan rabnaa inay dad daawadaan i think waxay ka sheekeyn jirtay waxyaabahay ka hadli jirtay muslimnimada soomaalinimada and also hodan aad iyo aad bay u jeclayd in dadka soomaalida oo adduunka jooga canada maraykanka soomaaliya inay horumaraan runtii taas ayaan rabnaa inaan hodan lagu xasuusto